ila dhabtia markaan idinku waramo magaalada beledweyne waxaa ku dhacday laba shay oo aada u dhib badan fatahaadii iyo colaad sokeeye fatahaadii dhamaan magaalado dhan biyuhu waa camimeen shacabkii ku jirayna uu ka qaxay xagga korn wax biyaa iyo wax raashina midna ma laha ha ahaato waa ummad ilaahay u dhaqan yahay ilaahay abuurta afkooda raashin gelinaah laakiin waxaa aada u dhib badan inay jirto colaad sokeeye colaadaasoo socotay in muddo ah shacabki ku dhex jiray intaas una wax cuntaa cunin dhowr iyo toban qof la sheegayo inay gaajo keliya ugu dhinteen magaalada gudaheeda si dhaawacii meesha yaallayna laga soo qaadi laayahay dhimashadiina maydkii meeshu ku dhintay mid walba uu yaallay ilaa iyo hadda colaadaas marka weli ma anaan arag qolo dawlad sheeganayso ka hadlayso ama qolo xildhibaanna sheeganayso ka hadlayso ama qolo kaloo ka hadlayso weli ma anaan arag waxaan ogahay marka ama aan qiyaasaya ama aan wada ognahay dhamaan gobolada dalka o dhan colaad yaroo hal beri socota hadday ka dhacdo dawlada iyo dawladda iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo ra-iisul baarlamaanka iyo cid waliba way tegi jirto wayna u gurma jirta annagu marka waxaan cabiranoo qiyaasanay in aanaan soomaaliyaba kamid ahayn laga bilaabo saacaddaana waxaan samayn doonaa ka fiirsasho dhab ah inaan dib uga goonnaba soomaaliya inteeda kaloo dhan